haweeney darraatay waxaa lagu dilay allah u naxariistee gacankaxaqdarnaa dishay nin la yidhaahdo cumar nuur waxaa lagu dilay jiirada kabtallaas oo dadkan farsamada ceelasha qoda ah in moota laga dejiyey ayaa qabiil ahaan la weydiiyey kadibna laba wiil ay ahaayeen wiilka inay xabadka dhulka u dhigeen ay seexiyeen marka uu sheegtay deegaanka dadka ku abtirsada baasaa lagu jeexay midkaa markii baas lagu jeexay wiilka kale waa ka carray geeda xalgarooska dhex galay xabaday ku fureen ilaahay waa badbaadiyey meydkii meeshay ku dhaafeen iyo mootadiiba mootadiina way kor saareen oo markay jireen mootadiisay ku kor jiifiyeen ay kor saareen kow taas daraatay dhacday kabtaanlaasayna ka dhacday xalayto buulamareer waxaa lagu dilay nin caan ah oo la yaqaan la yaqaan ismaan afweyne la yidhaahdo oo gurigiisa meesha ku yaalo oo shacabiska ah marka caqabadooyinkaas dhan ma ka hadlaayaan ee waxay sheegaayaan arrimo kale iyo waxyaalahaas marka dadka deegaankana kolleyba meel kasta ayagaa jooga wax ay dilaana looma jexjexaayo dad waxaa la yidhaahdaa maroodi meesha iska baxaayo geedaha waa siibaa soomaalida ay kumamaadaa marka dadka deegaanka waxaan leeyahay isdejiya waxyaalahaasina waa laga gudbi doonaa taariikh ay noqon doontaa gacanka xaqdarnaa dishay dadkaas allah u naxariisto marka dadka dilana kuwa kabtaanlaas wax ku dilay mootada ka daba baawr tignika dawladda ay leedahay oo dhishiika ah ayaa laga daba qaatay kabtaanlaasaa lagu lagu gaaray waa la joojiyey ciidamada dilana galbaleeda xukuma oo ah sharambood jooga oo hadda dagaalada sharambood ninka jandaawa soo weeraray ka mid ah kuwa ninka lagu dilay maxaan kuu sheegaa buulmareer ciidamada xooga dalka soomaaliyeed niman ah oona qabiil ah ayaa dilay ismaan afweyne waana la yaqaanaa raggii dilay hebel iyo hebelaa laleeyahay suuqa bartamiis ay ku dileen dadkoo dhan a yaqaan kuwa kabtaanlaasna ciidankii uu xukumaayay galbeleen ragga waa la yaqaanaa hebel iyo hebelaan leeyahay markay soo naqanayen oo sharambood ay soo gelaayeenaa la sheegay marka waxyaalahaas dhan dhibaatooyinka dad dariiskii dawladda wata hubkii dawladda wata qabiil ahaan dad u dilaaya ayaa gobolka jooga waana laga gudbi doonaa eedaasane wasaaradda gaashaandhigga ayay taabanaysaa ko tan kale ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waa ciidan qaran ninkaanaad shirabood wax ku laaynaayo shacabku weeraraayo teknikadii dawladda wata ciidamadii qaranka oo soomaali weynta ah way ka wada tageen wayna noolaa waayeen ciidamadii qaranka oo afgaan way ka tageen xawaabda qabaailada gare gaalaal qabaailada shiiqaa la aado nooc walba aado way ugesa waayeen waxyaalahaas wado way ka tageen oo xamar iyo meela ay galeen asaga heeb ahaan ayuu shalambood u helay maalintaas heray ilaa alaanan gumaad shacabaas wadaa annaga deegaanka waxaan leeyahay shacab cid taaban karto oo dili karto ma jiraan ninkii orabka soo weerara inay iska dhiciyaan ayaan ugu hurbaynaa marka kan lagu dilay allah u naxariistee gacanka xaqdarnaa dishay buulmareer lagu dilayna ciidamo qaran ah oo waxaasi jaamici xukuma ayaa dileen waa la yaqaanaa raggii dilay laba qoray wateen meeshan ka raaceen maqaayo meeshan ku dilayna la ogyahay marka caqabadda dhibaatooyinka degmadan iyo nabaahigeeda taala waa ciidamo qaran oo qabiil ah oo hubkii dawladda wata ma kastay
waayahay markaa guddoomiye hadda daliilka ugu dambeeyey marka iyo nawaaxigeeda ka dhacayba waa ayoo cidda ka dambaysa ciidamo qaran sheeganayo oona qabiil ah dharkii tuutaa wata tiknikii tuutaa wata ama soona markhaata ay ka tahay daraanta gildaawa markay sawro weeriraayeen tiknikii dawladda dagaalka saargashay wiilkan lagu dilay kabteenlaas shalamboodaa laga dilay ninkaan ceelas qodayay amasom ayuu amasom ceel ayuu qodayay amasomna way aragtay meesha markhaata ay ka tahay marka kan buulmareer ciidanka dilay waa ciidan qaran oo qabiil ah hubkii dawladda wata marka wax dadka qabta ama wasaaradda gaashaandhigga dacwooyin badanaa u gudbinay waxyaalo badanaa u gudbinay
maxamed yiriis oo ayuu kaasi aynu ka waraysanaynay wararkii ugu dambeeyey ee markaa iyo deegaanada kale ee hoos yimi